aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar kula wareegay xerooyo ciidamada dowladda federaalk ku sugnaayeen oo ku taala deegaanka warti dibisamatar oo u dhow deegaanka masaajida caligaduud waxayna ku dileen tobanaan askari geesta kale madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka badbaaday weerar qaraxa oo lagula beegsaday afaafkor ee madaxtooyada xilli uu doonayay inuu garoonka muqdisho ka dhoofo xasan wale uu ka badbaadiyey weerarka haddana xogtu waxay ku waramaysaa kolonyadii la socotay inuu khasaare gaaray ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa maanta dib u bilaabay duqeymaha cadowtooye uu ku hayay shacabka reer khaza waxaa sii korortay khasaaraha ka dhashay duqeymii ay ciidamada yuhuuddu saaka ka geysteen marinka khaza iyadoo iminka tirada dadka ku shayday duqeymaha arxandarada ay yuhuudda ay gaarayaan ilaa afar boqol iyo labaatan ruux oo ka kooban dumar carruur iyo waayilo aan waxba galabsan halka dhaawacyaduna iminka cagacageynayaan ilaa iyo shan boqol oo ruux isbitaalada marinka khaza ayna martigrinaya dhaawacyo aad u fara badan dhanka kale war ka soo baxay kooxaha muqaawamada falastiin ayaa lagu sheegay in dowladaha reer galbeedku ay ugu horreysa maraykanka ay qayb ka tahay go-aanka dib loogu bilaabay dagaalka marinka khaza ayna door weyn ka qaadanaysa xasuuqa abriyada ee reer khaza afhayeen u hadlay kooxda muqaawamada ayaa waxa uu sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu sicad iskaga diiday in la sii wada heshiiska xabad joojinta islamarkaana loo gudbo marxaladda labaad iyo heshiiska taasina waxay ka doorbideen inay jaraa'imta foosha xun dib u bilaabaan ayuu yidhi afhayeenkan u hadlay kooxda muqaawamada falastiin dhanka kale helada maxaabiista yuhuudda ayaa si aada uga soo horjeestay go-aanka uu maamulka yuhuudda dib ugu bilaabay dagaalka kadib markii uu maamulka gumaystaha yuhuudda dib u bilaabay duqeymaha arxandarada ay ku hayo dadka shacabka ee reer khaza waxay yehlada maxaabiista dadka yuhuudda ugu baaqeen inay dibadbaxyo sameeyaan kuwaasoo looga soo horjeedo dagaalka ay mar kale dib u bilaabeen ciidamada yuhuudda bartekis ayaa lagu baayiyey xoga tilmaamaya in xukuumadda netanyahu ay go'aansatay inay howlgalla milatari ku safrato maxaabiista ku haray jeelasha muqaawamada falastiin helada maxaabiista yuhuudda ayaa iyaguna sheegay in howlgallada militari aan lagu xaqiijin karin dib u soo celinta maxaabiista yuhuudda ee ku sugan marinka khaza balse midaasi cagsigeed ay dhacayso dhammaan maxaabiista yuhuuddana la keenay iyagoo lagu wada naxashada meedadka hay-adda helada maxaabiista yuhuudda waray soo saartayna waxay ku sheegtay in go-aanka netanyahu ku buriyey heshiiska xabajoojinta ay dhalisay argagax iyo care aad u daran waxayna maamulka yuhuuddu ka dalbadeen si deg degaa loo soo celiyo heshiiska si ay u badbaado nolosha konton iyo sagaal maxbuus oo ku jira gacanta kooxda muqaawamada falastiin ugu dambayntii dowladda ruwanda ayaa xidhiirka diblomaasiyadeed u jartay dalka biljamka waddanka ruwanda ee dhaca qaaradda yurub ayaa isniintii ku dhawaaqay inuu jiray xidhiirkii diblomaasiyadeed ee uu la lahaa biljamka oo ah dalku yaala qaaradda yurub islamarkaana uu dalkiisa ka celiyey dhammaan diblomaasiyiintii dalkaas iyadoo uu xumaaday xidhiirka labadan dal colaadda ka taagan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo awgeed wakaaladda wararka ee royters ayaa ka soo xiganaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee ruwanda inay ku amartay dhammaan diblomaasiyiinta biljamka inay dalka kaga baxaan afartan sideed saac gudahooda madaxweynaha ruwanda ayaa maruu ka hadlayay isu soo bax ka dhacay caasimadda dalkaasi wuxuu yidhi dalka biljamka oo ah gumaysigii horee ruwanda waxa uu taariikh u leeyahay inuu burburiyo dalka ruwanda wuxuuna qabsaday qayb weynuu ka mid ah dhulka ruwanda oo uu siiyo kongo xilligii gumaysiga taasoo ruwanda ka dhigtay mid ka yar biljamka waa sida uu hadalka u dhigaye wararkii caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa